إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada qodobada wararka duhur kuwooda ugu waaweyn in ka badan toddobaatan askari ayaa maanta ciidamada jubbaland la baxay looga dilay weeraro cagmarin ah oo lagu qaaday saddex goobood oo ay ka degnaayeen ciidamadooda haweenka ku dhaqan magaalada jamaame ayaa dareen gaar ah ka muujiyey dagaaladii saaka khasaaraha badan lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka la baxay jubbaland qaramada midoobey ayaa qirtay in dhibaatooyin ka jiraan xabsiyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin saraakiishooda dowladda turkiga ayaa diiday in shaqaalaha dowladda federaalka siiso fiisaha dalkugalkeeda آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markaana dhegaystayaal warkii oo dhammaystiran in ka badan toddobaatan askari ayaa maanta ciidamada jubbaland la baxay looga dilay weeraro cagmarin ah oo lagu qaaday saddex goobood oo ay ku lahaayeen ciidankooda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay weerarkan waxaana inuu aqrinaya salmaan waad mahadsan tahay goordhow taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaaladii safka ballaarnaa ee maanta ka dhacay saldhigyo ciidan oo ku yaala galbeedka magaalada kismaayo kaasoo ciwaan looga dhigay cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee jubbada hoose lix iyo tobanka muxaram kun afar boqol afartan iyo lix hijriya oo waafaqsan labiyo labaatanka julaay labada kun labaatan iyo afarta ciidamada mujaahidiintu waxay saako isniin ah weeraro cagmarina ku qaadeen saddex saldhig oo ay murtadiintu ku leeyihiin deegaano ka mida wilaayada jubbada hoose saddexda saldhig ay mujaahidiintu weerareen ayaa kale ah saldhigga deegaanka harboole oo sagaashan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan kismaayo saldhigga deegaanka buulaxaaji oo siddeetan kilomitir koonfur galbeed uga beegan kismaayo iyo saldhigga miido oo sagaashan iyo shan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan magaalada kismaayo saddexda saldhig ay mujaahidiintu cagta mariyeen waxaa ku kala sugnaa ciidamo murtadiin ah oo isugu jira waxa loogu yeero federaalka iyo kuwa jubbaland ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyada saddexda ah ee la weeraray waxay gaarayeen laba kun iyo shan boqol oo askari kuwaas oo qayb ka ahaa duulaanka ashahadola dirarka ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen dalka iyo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah dagaalka waxaa qayb ka ahaa diyaaradaha saliibiyiinta kuwaasoo hawada ka taageerayay murtadiinta balse allah fadligiis mujaahidiinta ayaa ku taqadumay difaacyada cadowga war-saxaafadeedka oo sii socda waxaa lagu yidhi dagaal kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiis si buuxda ula wareegeen saddexdii saldhig ay murtadiintu kaga sugnaayeen deegaanada harboole miido iyo buulaxaaji dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay murtadiin gurmad ahaa oo marayay deegaanada yoonto iyo cabdalla birooleh ee duleedka kismaayo khasaare xooggan ayaa cadowga lagu gaarsiiyey weerarada cagmarinta ah ee ka kala dhacay harboole miido buulaxaaji iyo kimiinada ka kala dhacay deegaanada yoonto iyo cabdalla biroole dhimashada horedhaca ee cadowga la gaarsiiyey waa toddobaatan iyo kow murtad oo lagu dilay weerarada cagmarinta iyo kimiinada lagu beegsaday gurmadka waxaa kale oo jira dhaawac intaas ka badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay iyo kuwa lagu dhaawacay waxaa ka mid ahaa saraakiil iyo mas-uuliyiin muhiim u ahaa dagaalka ashahadala dirarka ah ay saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya kuwaasoo ay rasaasta mujaahidiintu haleeshay waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalka kula wareegeen gaadiid hub iyo saanad ciidan oo cadowga laga hanimaystay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan ku qaadayaan inay sii wadi doonaan jihaadka ka dhankaa isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabrilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayaan cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnah wayakuuna addiinu lilah fain intahow falaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin ayaa lagu soo khatimay war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo lagu faahfaahiyey khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaaladii maanta ka dhacay qaybo ka mida gobolka jubbada hoose laguna qaaday saldhigyada ciidanka maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanada kale ah buulaxaaji miido iyo harboole haweenka ku dhaqan magaalada jamaame ayaa dareen gaar ah ka muujiyey dagaaladii saake khasaaraha badan lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka la baxay jubbaland cali aadan ayaa ka warramaya waxaan kale halkan oona iga muuqda xargihii maxaabiista nalagu soo xirxiri lahay waxaan ka codsanaynaa walaalaheena safuufta ku jiro maxaabiis noolnool ayagoo xirxiran inay inoogu keenaan gobolka jubbada hoose
codkaas aad maqlaysaan waa hadal ay jeediyeen gabdhaha ku dhaqan magaalada jamaame ee walaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose xilli ay sahay ku wareejinayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan jiidda hore waxayna maanta noo sheegeen inuu allaha u rumeeyey riyadoodii dhagahoodana ay ku maqleen xargihii ay soo dhiibeen in lagu xirxiray maxaabiis ka tirsan ciidamada saaka lagu weeraray harboole miidow iyo buulaxaaji anigoo ah uma ayman oo joogto gobolka jubbada hoose gaar ahaan degmada jamaame waan soo dhaweynaya horta allahu akbar allahu akbar waxaan leeyahay fasaa u sabaaxulmundariin in mujaahidiinta walaalaheena way naga farxiyeen inuu ilaahay ka farxiyo janatalfardoos ilaahay ugu farxiyo say anagana ugu bishaareeyeen waxaan kale leeyahay daraatay hadiyooyin badan ayaan dhiibnay walaalaheena mujaahidiinta ugu tirgalnay wax walbo oon macmacaan adduunka lagu cun lahay hadda ugu sii darnaaye xergihii xergaha waa qofte oo usoo awaawushay xergahaas in maxaabiista noolnool walaalaheena ay kusoo xireen camaamadii ay kusoo xiran ay noogu keenaan gobolka jubbada hoose fariintaas waan dirnay ilaahi subxaana watacaalana wuu naga ajiibay ducadeyna haweenkan oo ka mid ah bahda waxbarashada ee magaalada jamaame ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin natiijada dagaalka islamarkaana waxay bogaadiyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta allahu akbar saaka markaan soo kacnay farxad ayaan la soo kacnay wallaahi farxad ayaan la oogay markaan maqlay inay maanta weerar ay qaadeen ciidamada mujaahidiinta waana sugeynay waana ku faraxsannahay ayaan leeyahay alxamdulilaah mujaahidiinta waxaan leeyahay sabra oona sugnaada ayaan leeyahay wakhti kasto cadows u dhawar adeega meeshaad ku aragtaan laaya ayaan leeyahay kamaa-inada ishaadiha ku gala xerada uu daata ayaan leeyahay alxamdulilaah ilaah ayaa ku mahadsan gabdhahan ayaa saaka ku waabariistay farxad iyagoona aada u bogaadiyey mujaahidiinta inay laayaan ciidamada jubbaland iyo kuwa federaalka mujaahidiinta furanta gala oo saaka noo soo bishaareeya ilaahayga boqorka janno firdowsaha uu bishaareeyo kooda shahiidana ilaahayga boqorkaha janno firdowsa hageeyo kooda noolna ilaahayga boqorka hay ha sugo waxaa maxnaa meeshaan fartiin ugu diraya murtidiinta xunow maxay heedeenee beerxaana iyo nagu dhibtay baarsan guuni ilaahayga boqorka haybaa junuudiisi baa ilaahin ku riday mujaahidiintaas furunta taagan waxaa ilaahay ugu bishaaraynayaa janno firdowsa inta ilaahay geeya annagana na sugo assalaamu calaykum waraxmatullah haweenka ku dhaqan magaalada jamaame ayaa marar badanoo hore sahay ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka qaramada midoobay ayaa qirtay in dhibaatooyin ay ka jiraan xabsiyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada warbixin ka soo baxday qaramada midoobay oo ciwaan loogu dhigay xaaladaha xabsiyada ee soomaaliya qiimeyn dhammaystiran ayaa lagu sameeyey in xaalado adag ee kala duwan ay ka jiraan xabsiyada ee maamusho dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ka jira dhibaatooyinka ka jira xabsiyada ee lagu sheegay warbixin ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya unisom waxaa ka mid ah ciriiri nadaafad darro daryaal caafimaad oo liita biyo nadiifin oo aan laga helaynin xabsiyada iyo adeega korontada oo liita xabsiyada inta badan waa qaybta laga ilaaway ee nidaamka cadaaladda hase yeeshee xaaladooda iyo xuquuqdooda kuwa ku jira ayaa ah kuwa muhiim ah ayaa lagu yiri warbixin ka soo baxday qaramada midoobay xafiiska soomaaliya warbixinta qaramada midoobay ka soo baxday ayaa laga jeediyey kulan ay ka qaybgalayeen madax ka tirsan dowladda federaalka kaasoo loogu dabaaldegayey waxa loogu yeero maalinta nelson mandela dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo xitaa shisheeyaha ku sugan dalka ayaa leh xabsiye muuqda iyo kuwo qarsoodi ah kuwaasoo lagu tacdiibo laguna jirdilo dadka soomaaliyeed waxaana dadka qaar dhabarka loo saaraa eedeemo ay beri ka yihiin oo ay ka mid tahay inay ka tirsan yihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab eedahan aan xaqiiqda iyo caddeemaha loo haynin waxay inta badan horseedaa in lagu fuliyo maxaabiista dilalka toogashada ah halka qaarkoodna lagu xukumo tobanaan sano oo xarig ah ama xabsi daa'in waxaa sidoo kale jira in ehelada maxaabiista lagu qasbo inay bixiyaan kumanaan dollar si loo sii daayo dadkooda ama ugu yaraan loogu geeyo adeegyada asaasiga ah ee ay u baahan yihiin askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin saraakiishooda zakariye cumar ayaa faahfaahinaya askartan ayaa waxa ay cabasho ka yihiin taliyaha ciidamada lugta iyo ku-xigeenkiisa kuwaas oo ku amray ciidamada in muddo toban maalin gudahooda ay ku kaynsadaan hubkii ay ku dagaalami lahaayeen iyagoona intaa askartani sii raaciyey in xitaa askartii kaga dhaawacmay dagaalada ay la elidaran yihiin xaalad caafimaad xumo waxayna nasiib darro ku tilmaameen in madaxdii ay ka filayeen xaaladda dhibaato ay wajahayaan inay wax ka qabtaan ay sidaan ula dhaqmaan qabaan iyagoona tilmaamay in ciidanka ay ku sugan yihiin xaalad duruuf oo aad u adag mida ka mid ah askartan ayaa warbaahinta uga warbixiyey cabashada ay qabaan iyo sida ay wax u dhaceen ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan oo kuliyadda jaalasiyaad layskula dhafay haddeerna caqabad u haysato taliyaha lugta iyo ku-xigeenkiisa jaanaraal dayax iyo jaanaraal xidig ee ninka yidhaahdo cirro cirro ay dhaheen qabiilkii aad ka tirsanay ka dhalateen inaad qaranka qore aad ugu shaqaystaan kala timaadaan waa la rabaa haddayna kala imaan muddo toban beri aad haysataane na meeshaasaad ku xanaysanaysaan maxaabiis baa tihiin duruuftaasaa ciidankaas haysata laawicii halkaasu taagan yahay nin madaxabad uga dhacday iyo nimay gacanta qaaday halkaasay yaallaan annagoo askara oo dhibbow soo marnay oo soo shaqaynay oo furmihiina laga soo baxshay halkaana layskula kalaya dhafay in la yidhaahdo waxaa nasiib darro ah qabiilkii aad ka dhalateen qoryo aad qaranka ugu shaqaysaan ka keena in la yidhaahdo oo dowladduna aysan qaybaha qoryo siin aysan qalabayn arrintaasaana haysta askarta dowladda federaalka ah ayaa waxaa inta badan ay warbaahintu soo tabisay iyagoo ka cabanaya dayacaad iyo duruuf xumo islamarkaana sheegaya in dowladda federaalka ay dayacday kadib markii xubno jirkooda ah ay ku waayeen dagaalada ay la galeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo qaarkood la eldaran dhaawacyadii ka soo gaaray weeraradii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen fariisimaha ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya warkan waxaad ka dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga ah alfurqaan ugu dambayntii dowladda turkiga ayaa diiday in shaqaalaha dowladda federaalka siiso fiisaha dalgogalkeeda mar kale iyo cali aadan warqad ka soo baxday safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho ayaa lagu sheegay go-aan ka soo baxay dowladda turkiga wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaana gaarsiisay shaqaalaheeda dowladda federaalka go-aankan kasoo baxay dowladda turkiga ayaa lagu sheegay in xubno badan oo ka tirsan dowladda federaalka ay si joogto ah ugu safri jireen turkiga aanay awood u yeelan doonin wixii xilligan ka dambeeya inay helaan fiisaha dalkugalka ee xukuumadda ankara dowladda turkiga oo saameyn xoogan ku leh soomaaliya gacantana ku haysa ilaha dhaqaale ee wadanka oo ay ka mid yihiin garoonka diyaaradaha iyo dekadda dhowaana looga daray inay boobto kheyraadka badda ayaa waxaa muuqanaysa inay ihaanaysanayso dowladda federaalka oo xitaa aanay u fududeyneynin inay shaqaalaheeda si fudud ku galaan turkiga inkastoo weli aanay cadaynin sababaha rasmiga ah ee turkiga ku riixay go-aankan haddana waxay dadka qaar tilmaamayaan inay waayihii dambe ay soo badanaysay xubno ka tirsan dowladda federaalka oo marka ay tagaan turkiga qaxooti ahaan isugu dhiba yurub xukuumadda ankara ayaan dooneynin inay noqoto marin looga sii gudbo wadamada yurub guud ahaanna warkii warbaahinta alfurqaan waa naga intaa